Munaasabad lagu daafurayo xarunta macadka Daarul Xadiis oo lagu baran doono xalaqaadka cilmiga iyo xifdinta Qur'aanka Kariimka ayaa lagu qabtay magaalada Garowe waxaa ka qayb galay munaasabada waalidiin macalimiin bahda waxbarashada maamulada xarumaha waxbarashada iyo marti sharaf kale maamulaha macadka Daarul Xadiis Sheekh Cabdulaahi Yaasiin ayaa ka waramaya munaasabada daafurka macadkan waa xaflad daafura oo lagu daafurayo goob waxbarasho oo cusub oo ah markiska daaru اlxadiiث lilxalaqaat alcilmiya wataxfiid alqur'an alkariim markiska daaru اlxadiiث waa xarun xarays weeye oo ardada lagu haynayo cuntadooda iyo jiifkooda iyo waxbarashadoodaba ay meeshooda ku helayaan kaasoo ka duwan xarumaha xarayska ee hadda jira kolley xarumo fara badan baa furan oo dadka lagu xareeyo meesha tan xarunta daarulxadiid iyadu waxay kaga duwan tahay waxyaalo dhowra hadday noqoto dhanka waxbarashada iyo hadday noqoto wax ka beddelka ardayda la qabanayo qaar ka mid marad sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadan ayaa soo dhoweeyey daafurka macadka daarulxadiis ee magaalada Garowe
macalimiintii iyo ardadii bedeli lahayd iyo dadkii bedeli lahaa in ilaahay maxadkaa ka soo saaro waxaa idinku haysta waddanka macalimiin fara badan waa ninkaa moobeelka la yidhaahdo ninkii wax baran lahaa kaasaa idinka macalinsan maanta wuxuu haystaa dadkii boqol kiiba siddeetan ama sagaashan dhalinyarada isagaa haysta
marka waa in haddii bareeg lagu siiyo ciyaalka iskuulka waa in dugsigana lagu siiyo si ay u jeclaadaan inay aadaan sidoo kalena haddii iskuulkii waxay u jeclaanayaan waxa weeye xiisado waxay leeyihiin xataa ay ku ciyaaraan oo gaar ah
culimoy wax badan baa hadda doctoorkuna ay sheegeen iskuullo iyo macaahidda badan baa magaalada ka jira yani waxaan rabnaa inuu noqdo macadkaanu fariidun fii nowci maxaa maxaad kaga duwanaanaysaa dadka iyo wixii aan la arki jiray qur-aanka waxaa ku jirta faama azabadu fayadhabu jufaa macadka daarulxadiis ayaa waxaa aas-aasay dhallinyarada magaalada garowe si meesha ay uga baxdo baahidii loo qabay in la helo xarun lagu xifdiyo qur-aanka kariimka iyo axkaamtiisa